Maamulka deegaanka Awdheele ayaa si rasmi ah u soo gabagabeeyay olole lagu furayo waddo cusub oo isku xiraysa Awdheele iyo tuulooyinka hoostaga. Wadadan cusub ayaa waxa ay ka mid tahay dadaallada horumarineed ee kor loogu qaadayo isu socodka gaadiidka iyo bulshada deegaankaas. Ololaha furitaanka waddada ayaa waxaa ka qayb qaatay maamulka deegaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan si meesha looga saaro caqabadaha ka jiray ee ku aadan isu socodka gaadiidka iyo bulshada. Guddoomiyaha deegaanka Awdheele Ibraahim Maxamed Nuur ayaa bulshada deegaanka uga mahadceliyay sida ay uga qayb qaateen furitaanka wadadan oo muhiim ah.
wadadan adargaasa oo awdiin hakabilawdaas ilaa iwerdiil dhatiyo oo sida kilomitir ah wala iska kaashanay maamulka iyo bulshada deegaanka unoo iskaashadaan wadadaas oo maanaa sadhirir ahaan sheegay sida kilomitir dhul ayaa arday wadada arday hood oo maanaa arday jafe u hayti wadadaas arday yaa isku kaashani wali ilaahay niin suurta geliyey wadadii maanaa arday un habilaawin awdiin ha kabilaawin intii maanaa arday geeka waana si qurux badan oo nabadan han gabagabaawta guulaas mayba arday niin ilaahay subxaana watacaala niin suurta geli marka wali mar koowaad i mar lamaadba arday inta mahadnaq iyo bagaadihanka jeediyey bulshada awdiinla oo mar kasta maanaa arday waxyaabaha oo arday maangalka ah ma dhaxalgalka ah ka maamul ahaan haddii un hanjeedin arday mar walba nii garab surmaasa iidan mahadsantiin waliba arday suubsateen wadankan suubsateen wali suubsateen maanaa arday dadkin iyo dalkin yan edeegden idkala goonaysin shaqaytan mala umang iyo sidasina mal wadadan ku hanayti saas daraadee meelimadyor jidkahay yagoti walila kamaaramo ay inaynu waddo suban kala binayn marka ilaahay fadlishay ku guulaysini guulwiinganingata wal insha allahu kala abagtira hordhe magna manaha haddii jaayata iyo haddii farsamooyinka laingle maalamo ha dareeran wadadan oo manaha nocgaya hataleetan lahayni ha bandhikadon biidn illaahi tacaala